hadda saad war ku haysaanbo waa ururka loo yaqaano mislis ama jareecada afka soomaaliga wuxuuna bilowday adigu oo si uu soo shaac baxay oo si toosa loo arkay kaysaskii ugu horreeyey bishii hore ee january dhexdeeda ayaa kaysaskii ugu horreysay aan aragnay oo ay bilowdeen waan gartay marka tirada inta qof uu ku dhacay oo aad diiwaan geliseen waa imisa
horta hadda waxay noqotay markii laga eego wax wax outbreak ahoo heer diiwaangelinba dhaafay oo khalaas bayt guri kastaba gashayba ayay noqotay markii aan kuu soo koobo waxay noqotay qaab taqriiba aan kugu sheego in maalin kasto goobaha caafimaadka anigu goobtaan ka shaqeeyo oo kale in maalin kasta ku dhawaad shan case wax ku dhow ay soo gelayso maalin kastoo shan afar case macnaha markii maalin bay ka badan tahay maalin bay ka yar tahay maalinba waafi laakiin averageka heerkaasuu hadda gaaray yani hadda waxaa la dhihi karaa goobaha kale oo caafimaadkana waxaa la ii sheegay isbitaalka district hospital meel private hospital district hospitalku inay wax ku dhow boqol iyo konton case ay si rasmi ah u diiwaangeliyeen inagu markii la yidhaahdo maalin kasto ilaa shan case waxay noqonaysaa wax laba boqol iyo ziyaado case ah yani inta marka hadda rasmiyan ee u diiwaangashan waa wax saddex boqol iyo ziyaado case ee ku dhow laakiin intaas waxay un tahay keliya waxaa loo yaqaano iceberg phenomenon iceberg phenomenon macnaheedu yahay inta un keliya soo shaacbaxday oo goobaha caafimaadka yani fiintii hirka inta goobaha caafimaadka keliya tagtay macnaheeda waxaa weeye intaa laba jibaarkeed iyo sexjibaarkeed baa guryihii iska joogta oo aanan imaanin goobaha caafimaadka marka hadda way ka baxday waxaan dhihi karno matirokoob iyo diiwaangelin iyo wixii way ka baxay noqotay guri kasta oo deegaankan beled xaawo iyo nawaaxigeedu way gashay iyada oo ay bilaabatay gobolka intiisa kalena kaysas in laga soo sheego hadda marka haddii magaalo uu kays laba kays galo macnaheeda waxaa weeye outbreaki waa wax sii soconaya marka waxa waxaa la dhihi karaa outbreak shaamil ah oo qabsaday dhammaan guri kastaba galay weeyaan waan gartay marka tirada dhimashada ah ee lasoo sheegayo imise wey iyo ilaa hadda waxaan maqlay sideed kays ma dul istaagin goobta aniga aan joogo xaqiiqatan qofna kuma dhiman weli oo hal case kuma dhiman laakiin waxaa isoo gaartay ilaa sideed case oo baadiyaha iyo meelaha dadka intay kusoo daahdaaheen u dhimanhayo complicationskii complicationskii baasha oo waxaa caadatan lagu yaqaanaa complicationskeeda ay leedahay pneumonia feeraha qofka inay ku dhifato qaarjeex oo fureen af soomaaliga hadda saa utaqaana inay ku dhifato dhegihii ay ku dhifato qofkii maskaxdii ay ku dhifato hisiplight ama meningitis iyo wixii lamide ay keento marka dad noocaasa oo complicationska u dhintay ilaa sideed kays ayaan ilaa hadda aniga isoo gaartay waa laga yaabaa inay kasii badan yihiin dadku baadiyahay xataa baashi gaartay waa lala daahayaa qofkii marka haddii lalaga tacaalo complicationska inuu badbaadi lahaabay u badanta marka arrintaasu ilaa sideedkays meelahaasa laiisoo sheegay laakiin goobta aan joogaayo weli hadda kays anigu ma dul istaagin waan gartay marka dadkaas xanuunka ku dhacay ama dhintay ee lagu soo sheegay maxay iskugu jiraan
wa inta badan waa caruur dadkaasu inta badan waa caruur dad caruur ah weeye caruurtayna u badan tahay inkastoo dadka waaweyn ay ku dhacday oo dad dhallinyaro ay ku dhacday laakiin boqolkiiba sagaashan waxaa la dhihi karaa dadka ay ku dhacayso waa caruurta caruurtay u badan tahay marka caruur bayna dadkaasu intooda badan caruur bay ahaayeen sida laii sheegay okay marka xarumaha caafimaadka ee beleda xaawo maba waa dhigi karaan marka xanuunka kan aad ku sheegtay in uu sii faafayo wallahi sida ii muuqato haddii ilaahay intaa ku ekeeyo waxay noqon laakiin haddii ay sii socoto arrintaa oo waxaanu outbreak aanu intaa ka sii bato waxaan isleehay arrintaasu amay amay adkaataa sababtaa waad iska ogtahay dalka oo awalba systemkii caafimaadku collapsid uu ahayo awal hore uu sii burbursanaa ay yarayd shaqaalaha caafimaadka ee utababaran lana wixii meesha waxaa la rabaa system caafimaad ee shaqaynaya ee product cusub markasta lasoo saarayo dad cusub lasoo saarayo oo u tababaran hawshii outbreak in la hayo in maxaanku eeda daawadii ay mar kastaba joogto tahay oo aysan kala go-aynin goobaha private-ka iyo goobaha maaragtay public sector ay wada shaqeeyaan marka caafimaha outbreakan hadduu sidaan ku sii socdo ilaahay ha joojiye waxaan ka baqaya in xaaladdu ay qaab farakabaxa ay noqoto ma sahli waayo midaa wax ka qaban kartaan ma tahay mise waa mid aada u baahan tihiin in caawinaad iyo agab dawo laydinka soo gaarsiiyo
طبعا طبعا طبعا وحاول هي تا اسويدين ماله اسويدين ماله ان عائل لو باهن يهي عاصماتي agab caafimaad loo baahan yahay oo ma waxyaalaha iyaduna de waad ka garanaysaa midswito ayuu sideeda kale matacaal kale oo ayagu gooni ahaan looma daawo lakin wixii ka dhashay inay maaragtay antibiotic iyo uusan kala gu-in oo qofkii maaragtay ay ku dhacdo waxyaalihii mudaacafaad ama complications ay keentay lala tacaalo in hataa la helo wacyigelin guud oo dadka dishooda waxay ka taagan tahay hadda oo private sectorka iyo waxaasna laga yaabo inaysan aada ula dhaqmin aysan aada ula tacaalin ku adkaat waxaa kamid a dadkii oo bulshadii oonba aada u fahamsanayn mushkiladii oo guryihii isaga jira oo wacyigelintii dadweynihii baaba hadda xilligan arrin aada muhiima in dadka goobaha caafimaadka la geeyo wacyigelintaasna dabcan ade waxay u baahanaysaa dhaqaale iyo dad shaqaalahoo tababaran oo meel kasta tago oo codkii la gaarsiiyo oo magaranaysaa marka waxa weeye big ta'kiid waa loo baahan yahay faragelin faragelin caafimaad waa loo baahan yahay oo laga yaabo inay ku adkaato deegaanka keliya